إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ee alfurqaan qaraxyo ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo ka dhan ahaa dowladda federaalka dowladda federaalka ayaa xabsiyo qarsoodi ah ka samaysatay degmada daynile kuwaasoo ay ku tacdiibiso dadka rayidka ah iyo saraakiisha diida amaradeeda ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugan xero tababaro ku taalla magaalada baardheere ee gobolka gado ayaa lagu soo warramayaa inay gaajo iyo xanuuno kala duwan dowladda kenya ayaa bandow ku soo rogtay xeryaha qaxootiga ugu ballaaran ee ku yaalla dalkaasi waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijirigana ay ku beegan tahay siddeedda bisha ramadaan sannada kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada warkii oo fidsan qaraxyo ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho kuwaasoo ka dhan ahaa dowladda federaalka mid ka mid a qaraxyada ayaa waxa uu ka dhacay degmada wardhiigley ciidamo boolis ah ayaa lala beegsaday khasaare ayaana soo gaaray qaraxa kale ayaa ka dhacay inta u dhexaysa ex kontarool afgooye iyo xoosh oo ka wada tirsan muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaana lala beegsaday waxaa la sheegayaa in ciidamadaasi la qarxiyey isbaaro u tilay shalay ayay ahayd markii degmada hodan ee muqdisho lagu dilay cabdi maxamed barre oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii labanlaabtay weeraradeeda ka dhanka ah dowladda federaalka tan iyo markii ay curatay bisha barakaysan ee ramadaan dowladda federaalka ayaa xabsiyo qarsoodi ah ka samaysatay degmada daynile kuwaasoo ay ku tacdiibiso dadka rayidka ah iyo saraakiisha diida amaradeeda cabdisamed cabdulaahi ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa si aadaha looga hadalhaya xabsiyo qarsoodi ah oo ay dowladda federaalka ah ku leedahay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho oo ay ka mid tahay degmada daynile xabsiga ugu caansan ee maalmihii lasoo dhaafay soo shacbaxaya ayaa waxaa lagu magacaabaa cusboole waxaana si xun loogu tacdiibiyaa dadyow kala duwan dhowaan ayaana baraha bulshada lagu baahiyey wiil dhallinyaro ah oo ay si xun u jirdilayaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo hoostaga guddoomiyaha degmada daynile ee dowladda federaalka ugu magacaaban kaasoo lagu magacaabo jacfar iyadoo ay taagan tahay caradii ka dhalatay falkii ay ku dhaqaaqeen ciidamada dowladda federaalka ee hoostaga guddoomiyaha degmada daynile jacfar ayaa waxaa soo shaacbaxay in saraakiil ciidan halkaas lagu tacdiibiyo waxaana ka mid ah mid lagu magacaabo cadaawe jiib oo ah sarkaal booliis sarkaalkan ayaa wuxuu sheegayaa inay qabteen ciidamo hoostaga guddoomiyaha degmada daynile ee dowladda federaalka islamarkaana ay xabsigaas geeyeen wuxuuna sheegay inay ugu goodiyaan inay dilayaan waa kan isagoo ka sheekeenaya dhaawacyo halkaas ka soo gaaray alaabaaro ciidana oo tilikaa dabajaxyii hadiyo watana sheekayaala dabka lagu furo xabad sii layguu waday aniga maarata mardhaa waa isdiibay gacnihi markaa taaga haddana kabacdi waa lay jirdilay waa lay qaaday meel laydhaha cusboole dayrina meel degmada gadaasheeda cusboole laydhaha la geeyey maxaa cumar geediya ciidankaas watay aan raaciyo hala dila lahaa aniga waa gaarigaygii meesha anugu aa looga tegey waxba cidayga maaragtay leyma waraysan duuq leyma dhihin xataa maaligaaso iidaya leyma dhihin canugu mar ilma dhaloma magaba qorax marka dhacda kabaadi canugu mar mar qaar maajirda soo gashaa laysoo diraa qaar waxaa la samaynaya waxay leeyihin inta yimaadeen waa ku dhamaatay meesha wax soo gara kama baxaan dhowrnimoo kaleo dhaawac oo meesha fadhiday oo maarata dad dhaawac dad isbaangadiin leeya meesha ku jira dhalinyaraha waa arkaaye iyo oo maaragtay ciyan dhalla dheer heer cabdullahi casim aan dhahay maarata ugu dheheen kulley cabdullahi casim ikatiladayda iyo wiil gabarkiisaan qabaa yiri iyo saas waa ku arkaayo oo meesha ku jiro dhaawaca oo meesha jooga dhowr badanoo la soo xarayhayo waa arkaaye dhowaan ay ahayd markii ay cabasho gudbiyeen ehelada wiil dhallinyaro ah oo halkaas ay ku tacdiibiyeen ciidamo daacad u ah guddoomiyaha degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxayna dad badan isweydiinayaan haddii sidaas saraakiisha ciidamada loo tacdiibinayo halkee bay ku dambeyn doonaan xaaladaha dadweynaha shacabka ah ee masaakiinta ah ee ku xihan xabsiyadaas qarsoodida ah ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo ku sugan xero tababar oo ku taalla magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa lagu soo waramayaa inay gaajo iyo xanuuno kala duwan la liitaan warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaheenna zakariya cumar askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulada uu shisheeyaha ka dhisay waddanka ayaa inta badan cabashooyin ka sheegta madaxdooda kuwaas oo ku tilmaamay inayna ka warhaynin xaaladooda caafimaad iyo midooda nololeed toonaba qaar ka mid a askar ay soo ciidamaysay dowladda federaalka islamarkaana ay geysay dugsi tababar oo ku yaala degmada baardheere ee gobolka gado ayaa waxa ay ka sheekeynayaan duruufo isugu jiro gaajo caafimaad xumo iyo baqdin kaga imaanayso dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isu kaashaday waxa ay eedeyn dusha kaga tuureen madaxdii keentay halkaay iminka ku sugan yihiin haddaba waa kuwan qaar ka mid a askarta oo ka waramaya dhibaatada ku haysata magaalada baardheere oo aynan hore weligood u imaanin waxaan ka mid ahay ciidanka ku xaraysan dugsiga baardheere ee muddada siddeedda bilood tababarka ugu socday sababta jirta waxaa weeye ciidankan maalintii nala soo xareynahayay dugsigan baardheer nala keenahayay waxaan lagu keenay muddo dhan afartan cisho been waxay ahayd way soo gabagabowday wakhtiga intana la keenay waxay ahayd nin walba waddanka maqan iyo wax ka qabanaya siddeedda bilood inta aan joogno macallimiintaannada iyo annagiiba cid xuquuqdaannada xitaa isweydiisay mase meel kaga hadashay ma jirin annagoo dhan nin walba raganimadiisa iyo caqligiisuma meeshan ku joogay ciidanka caafimaad la'aan xanuun wuxuu yahay daawola'aanteedii meeshaan lagu soo samray hataa cuno la'aan waxay ahayd hataa laba askari oo ciidankan ka mid ah xanuun iyo caafimaad darray u dhinteen cid dawladdo isweydiisa ma jirto annagii macallimiintaannadan baan la hadaadhacaynay kadibna askariga ugu dambeeyey ee lugta laga hayay ee lugta hataa goytaan ay ku dhoweed dawladdu waxaa noogu horreeyo aragna wuxuu ahaa taliyaha lugta iyo madax la wada socota saraakiil silsala'a asagaasaa naga qaaday asagaana dawlad noogu horreey nooguna dambeeyey kadibna cid socotoo dambe maana arkin cid dambe oo su'aaltaanada soo qaadayna ma jirto inta hadda inta aan joognayd arkaysaana saacaddan hadda bisha ramadaan lagu jiro cid hadda ka aqaanta hataa hal guri baar eera ka aqaana malaa intaanadaba ila boorkan ka soo wada degnay waad ogtihiin waddada inaan meel loo mara lahayn cadowga meel walbuu taagan yahay shan iyo toban kilomitir aan loo gaari karin magaalada ilaboorkan waad ogtihiin inuu nin walba sharciga intuu ku imaaday uu ka warsugahayo maadaama dawladda madaxdeeda qayb ka mida inta ayna keeneen madaxdii iyo annaga dhexdaanana mugdi fara badan oo culus uu ka muuqdo oo wax naga warhaya aysan jirin waxa weeyaan anigu waxaa laydhahaa cali jaamac maxamed aniga oo jooga dugsiga baar dheere ee tababarada ciidamada militariga waxaan leeyahay meeshaan waxaa ku xidhaysan saddex boqol oo askari saddex boqol oo askari baa ku xidhaysan siddeed bilood muddaa bay ku xidhaysan yihiin
annagoo anigoo ah xasan maxamed cabdi oo ku magac dheer xasan gaab oo ka soo jeeda degmada lambar konton gaar ahaan gobolka shabeellada hoose oo jooga dugsiga baardheere siddeed bilood ku xaraysan dhib fara badan soo maray
ciidan oo meel lagu xareeyey oo daawo u baahan oo wax walba u baahan iyo isbuucba nin baa nala hadla wuxuu yidhaahdaa wixiinni waa diyaar agabkiinni waa diyaar xuquuqdiinni waa diyaar berri baa laidiin soo diraya madaxweynaha wuu idinka warqabaa ra-iisul wasaaraha waa u sheegay golaha wasiirada waan gaarsiiyey xaaladdiinna meel fiican bay maraysaa kadibna taleefonkuu xidhanaya mid kale uu kugu xawilaya waxaan xabashada ka wadna waa barnaamijka noocaasa annaga ma dhihin qaxooti aniga oo mas-uuliyidd xaradan ka tirsan waxaan baaq ugu dirayaa dawladda ugu horrayn in ciidankaas dabka loo shido male caafimaad male biyo male raashin daryaal kalena ma jiro ka warqabis kalena ma jirta waxaa dhacday marka ciidankii in marna nabasugud baad ka tirsantihiin la yidhaahdo oo abaaduulaha nabasugudda gacanta loo geliyo kullana marna cabdulaahi taray wiil la yidhahdo oo qandaraasla gacanta loo geliyo marna la yidhaahdo madaxweynihii baan baryo ugu tagaynaa bal asagaan u tagaynaa askartan ayaa ka mid ahaa dhalinyaro markii hore loo sheegay in loo qaadayo waddanka qatar laakiin diyaaradii muqdisho laga soo saaray kasoo dejisay magaalada baardheere oo si dhagaraysan loo geeyey dowladda federaalka oo kalsooni ka weysay dadka shacabka ah ayaa bilowday tillaabooyin xeeladaysan oo ay ku ciidama raadsanayso iyadoona kuwii hore ugu shaqaynaya dayacday kadib markii dhaawacyo culus ay kasoo gaareen dagaalada uga imaanaya dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina dowladda kenya ayaa bandow kusoo ragtay xeryaha qaxootiga ugu ballaaran ee ku yaalla dalkaasi war ka soo baxay dowladda kenya ayaa lagu sheegay in dowladdu ay bandow kusoo rogtay laba ka mid a xeryaha qaxootiga ugu ballaaran ee ay ku nool yihiin kumanaan ruux oo qaxooti ah kuwaas oo ka kala yimid waddamo ay ku jirto soomaaliya fariid matiina oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda kenya ayaa isagoo hadlaya waxa uu sheegay in xidhyaha qaxootiga ee xanibaadda lagu soo rogay ay kala yihiin xerada qaxootiga dhadhaab iyo kakuma kuwaasoo ay ku nool yihiin boqolaal kun oo ruux oo ka kala yimid waddamada etoobiya koonfurta suudaan iyo soomaaliya tilaabadan waxay qayb ka tahay tallaabooyin ay dowladda kenya ku doonayso inay kaga hortagto cudurka coronavirus ee faraha ba-an ku haya caalamka lagana cabsi qabo inuu si degdeg ah ugu faafay waddamada afrika inkastoo dowladda ay sheegayso inay ka cabsi qabto cudurka haddana si guud dalka kenya laguma soo rogin isbeddello waaweyn marka laga reebo magaalooyin dhowr ah oo bandow la geliyey laga bilaabo habeenkii ilaa aroortii hore halka la xanibay gaadiidka safarka ee magaalooyinka ay ku jirto nairobi iyo gobolka laamu hay-adaha qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaya in tallaabada iyo go-aanka dowladda kenya aanay keeni doonin isbeddel la taaban karo maadaama xidhyaha qaxootiga ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan dowladduna ay ku adkaan doonto inay xakamayso warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa